bismillahi raxmaan raxiim maqribkii ama fiidnimadii caawa ayaa waxaa isoo gaaray in sheekh mukhtaar robow cali oo muddo saddex sano u xiran dowladda federaalka ee ugu afduuban magaalada muqdisho uu ka soomay cuntadii ilaa shalaytii khamiistii sida uu guriga usoo xirtay uu diiday inuu furo islamarkaana uu iska diiday inuu banaanka soo baxo oo oo cuntadii cuno laga soo bilaabo shalay subaxii ilaa iyo saacaddan aan kula hadlay la joogo wararka aan ka helayno guriga uu ku xiran yahay sheekh mukhtaar roobow waxay sheegayaan inuu cuntadii diiday oo uu ka soomay sababta keentay ama ku kaliiftayna ilaa iyo hadda ma ogaanin inkastoo aan ku daba joogno inaan ogaano haddii iyo beedmo yaa soo wariyey marka oo idin sheegay ilaa shalay ilaa maanta inuu cuntadii ka soomaya
sida aada la socotidba sheekh mukhtaar wuxuu sanadkii saddexaad u xiran yahay dowladda federaalka weligiisana ma uusan helin aalad isgaarsiineed oo lagula xidhiiro hase ahaatee waad og tahay oo soomaalidu isma moogana way ishelaysaa si kastoo aisku ay isku hesho ayay wararku ku helaysaa dhowr jeer ayaa sheekh mukhtaar laga soo warramay inuu xanuunsan yahay inuu cisbitaal dalbaday inuu cuntadii ka soomay intaas annaga waan la soconnay oo waan ogaanaynay si kastoo aan ku ogaanaba marka arrintani waa xaqiiq jirta laga laga soo bilaabo shalay khamiistii subaxnimadii ilaa iyo saacaddan aan kula hadlayo waxaa lanoo xaqiijiyey in sheekh mukhtaar uu diiday inuu cuntadii cuno laakiin yuusuf yaa weye marka cidda idiin xaqiijisa ma dowladda ma ciidanka ilaaliyo la joogaa ma qolo kale ay cidda idinkaga soo warantay ee idin tiray waa sooman yahay ama cuntadii buu diidayaa we
ma rabo inaan halkan ka sheego cidda ama soor soorsiga wararka noo sheegtay laakiin dawladda nooma sheegin weligeenna kama hadlinba xarigga ama afduubka sheekh mukhtaar ay ku hayso laakiin waan helnay waa ilo aan ku kalsoonaan karno oo maxay ahayd ay ku dhow dhow sheekh mukhtaar roobow iyo halkuu ku xiran yahay marka laakiin uu nool yahay waa idinla xaqiijisoo mar haddaad leedahay qolkii uu xirtay ma ka soo baxayo dad lama hadlayo ma caafimaad qabaa noloshiisa kale oo xog ma laga hayaa hadde hadde qolkiisuu ku jiraa habeenkii khamiista siduu qolku u galay quracdii markii loo garaacay buu diiday inuu usoo baxo oo cuno maxay ahayd ilaa iyo haddana wax ma cunin sida lanoo sheegayo qolkana kama soo bixin haddee ma ogin gudaha waxa ku haysto xaaladiisa caafimaad iyo sida ay tahay inkastoo muddooyinkii ugu dambeysay ama afartii bilood ee ugu dambeysayba wararka aan helaynay waxay sheegayeen in xaaladda nafaqada ama cuntada ama biil maalmeedka guriga uu ku xiran yahay ama ku afduuban yahay sheekh mukhtaar ma ahayn mid hagaagsana mid mid hagaagsan ma ahayn marka haddana waxaa lanoo xaqiijiyey inuu cuntadii diiday intii yaraydoo halkaa maaragtay iisheeg ay ugu karinayeen maaragtay kuwii ka agdhowaa wuu iska diiday inuu cuno sababta ku kaliftayna weli ma cadda khamiistii ilaa hadda guriga ku jiro oo dhexda ugu xiran kama soo bixin miya
sida aan ku helnay fiidnimadii caawa warka aan ku helnay guriga qolka qolka uu qolkiisa ee jiifka hoosta ayuu ka soo xirtay ciddii u garaacdayna wuu ka diiday inuu usoo baxo cuntadana wuu diiday inuu cuno ma cunayo ayuu yidhi intaasaa dadka ugu wardambeysay waxayna waxaana ogaanay inuu cuntadii diiday uu qolkaa ku jiro sidaa darteed waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo wax kasta oo xaaladaas cuntada uu ka soomay sheekh mukhtaar ay ku keento ama xaalad kale oo la soo diristaba sheekh mukhtaar waxaan halkan ku caddaynaynaa in mas-uuliyadeedii uu dusha u ridan doono madaxweynaha mudaxeleedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo haddiiba sidaa sheegtay uu guriga dhexda ugu xiran yahay ama qolka uu ku jiro cuntadiina ka soomay dibadda waa u baahnaanaya ama salaata looga baahdo ha soo baxo ama suuli ha u baahdo miyaanay dani kale ka lahayn oo bannaanka u soo bixin marna mise waad xaqiijinaysaan inuu guriga ku xiran yahay uusan soo bixin oo xaaladiis aan laga warqabin
haddii guriga sheekh mukhtaar uu ku xiran yahay ama ku afduuban yahay aniga weligey ma aanan tegin siduu u dhisan yahayna ma ogi inuu suuli gudaha ku haysto iyo inuu bannaanka ku haysto ma ogi wararka aan helay xuseenow waxay noo xaqiijiyeen in sheekh mukhtaar cuntadii uu diiday uu qolka soo xirtay kana soomay cuntada ilaa iyo shalay khamiistii ilaa saacaddan aan kula hadlayo wixii ka soo kordha waan ogaan doonaa ilaa iyo hadda warka halkaas ayuu noo joogaa xageebo meeshuu ku xidhan waa xagee wixii ka yimaadana wixii ka yimaadana madaxweynaha muddaxleedkiisu dhammaaday axmed cabdulaahi farmaajo ayaa dusha u ridan doona laguna xisaabtami doonaa maalinteeda xagee wey meeshuu ku xidhan yahay sheekh mukhtaar robow waxa uu ku xidhan yahay magaalada muqdisho ayuu ku xidhan yahay gurigii saddexaad ayuu ku xidhan yahay inta aan la socno markii labada kun toban iyo sideedii laga soo afduubay magaalada muqdisho laga soo afduubay magaalada baydhabo aan dhehe gurigii saddexaad ayuu ku xidhan yahay sida aan wararka ku haynana waa waa guri waa guri u dhow xarunta nabad sugidda habar khadiijo ay dhahaan ee ku taalla magaalada muqdisho meel u dhow waayo laakiin annaga weligeena ma aanan tegin ma lama cid noo ogolaatayna ma jirto inaan halkaa ku booqanno waayadan waxaa aada u badnaa oo weliba xubno ka mid a xigtada sheekh mukhtaar roob ay noo sheegeen inuu socdo abaabul iyo qorsho la doonayo in lagu sii daayo abuu mansuur maadaama la gelayo doorashadii soomaaliya adiga mar aad la hadasha idaacaddanna waxaa sheegtay inaanay doorasho dhici karin ilaa baydhabo dib u heshiis in laga qabto sheekh mukhtaar roobe lasoo daayo marka tan ma laga yaaba inay qayb ka tahay oo lalaha aad ku raadinaysaa in sheekh mukhtaar la soo daayo oo aanayba cuntadii ka soomin
horta sheekh mukhtaar robow wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad xorriyadiisana dib u helo dhinaca kale abaabulka maaragtay ee la xiriira in na doorashadu koonfur galbeed ay ka horeyso dib u heshiisiin way socotaa shirar waaweyn ayaa lagu qabtay magaalooyinka baydhabo muqdisho iyo nairobi oo dadka reer koonfur galbeed ay uga arrinsanayaan in laga hadlo waxyaabihii dhacay sanadii labada kun toban iyo sideedda doorashadii la boobay ka dhashay ka hor intaan doorasho la aadin oo doorashada baarlamaanka koonfur galbeed mudanayaasha ka soo gelaya aan la aadin in laga hormariyo dib u heshiisiin waa socotaa hase ahaatee kooxda villa soomaaliya fadhida maxamed cabdulaahi farmaajo hogaaminayo iyo qolada koonfur galbeed diyaar uma ahan arrintaasi mar kale ayaan ku celinaynaa in doorashada koonfur galbeed ay ka horeyso dib u heshiisiin la dhex dhigo dadka deegaankaasi islamarkaana uu dib islamarkaana dib xorriyadiisa loo siiyo sheekh mukhtaar robota waa ku celcelinaynaa islamada socdaan waa wax oo hadda soo ziyaaday waayo annaga ma ogin sheekh mukhtaar meeshuu ku xeran yahay loomana ogolaano inaan inaan booqanno laakiin tani waa abaabul iyo dadaal dadka deegaanka ay wadaan